بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay qisatu aadam calayhi salaam khaasatan almabxath athaani axaadiiu axaadiitii aynu tilmaamaynay dikru axaadiith alwaarida fi khalqi aadam waxaynu ka soo baxnay darsigii koowaad iyo kii labaad kii saddexaad weeye oo ugu dambeeya axaadiita waxaynu soo qaadanaynaa axaadiid tilmaamaysa mas'alo la yidhaahdo caalimu dharri oo khulaasadeedu tahay markii ilaahay uu abuuray nebiyullaahi aadam calayhi salaam inuu ka soo saaray dhabarkiisa wax alla waxa duriye ka farcami doona ilaa qiyaami saaca oo halkaas allaah ka soo saaray oo waxa weeye markaas la yidhaahdo ama cahdu dharri ama caalamu dharri ayaa la yidhaahdaa iyagoo quraanjo camala ayaa ilaahay soo saar marka bal axaadiidta tilmaamaysa arrintaas ayaynu wax ka ishaaraynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala awalan marka ugu horreysa xadiidka can abidardaa ayaa waxa uu ishaaraya waxa uu tilmaamayaa waxa uu leeyaha qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh waalih wasalam khalaqa allahu aadam markuu allah subxaanah wa tacaala aadam buu abuuray fa daraba waxa uu allah dharbaaxay oo gacantiisa ku dhuftay katifahu lyumnaa dhinaciisa midigta halkaa garabkaa ayuu gacantiisa kaga dhuftay allah markaasuu fa akhraja duriyatan baydaa'a kaannahum laban waxa uu ka soo saaray allah subxaana wa tacaala duriyatan baydaa caruur cadcad oo qurux badan ayuu allah ka soo saaray kaannahum aabamoodid allaban xagga caddaanta iyo wanaagga iyo quruxda caana saafiya aad moodaysid ayuu ka soo saaray humma daraba katifahu lyusraa haddana dhinacii bidixda garabkii bidixda ayuu dharbaaxay fa akhraja duriyatan sawdaa wuxuu ka soo saaray duriyo madmadow oo aad moodid inay gubteen markaasuu allah waxa uu yidhi kuwii midigta waxa weeye laga soo saaray haa ulaa'i fi ljanna walaa ubaali kuwaasi waa ahlu jannawa oo janno ayaan u abuuray walaa ubaali danna kamelihi macnaha halkaas ayaan u abuuray janno wa ahlu janna wey waa mu'miniin waa dad wanaagsan dariiqaygay raacayaan wey kuwii kalena allah waxa uu yidhi wa haaulaa'i fi nnaar walaa ubaali kuwaas gubtay oo madmadowna waa naar baan u abuuray walaa ubaali danna kamelihi wa alqadaa walqadar halkaa xadiidka markaa ibnu casaakir ayaa warinaya xadiidka sheekh albanina waxa uu ku saxiixinayaa raximah llahu tacaala fi saxiixi iljaamic raqamka saddex kun iyo laba boqol iyo soddon iyo afar wa silsilata axaadiid asaxiixa raqamka afartan iyo sagaal ayuu ku takhriijinaya xadiidka marka wuxuu inoo tilmaamayaa waxa la yidhahdo alqada walqadar oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala cilmuhu muxiidun bikulli shay allah cilmigiisa wax walba waa koobay waxa uu ogaa qof walba waxa uu shaqaysan doono qabla khalqi samaawaati walard intaan la abuurin wax walba waayo sababtu maxay tahay wax walba looxal maxfuudka lagu qoray marka waynu isku khulaasaynaynaa insha allah tabaaraka wa tacaala bal marka xadiidkan soo socda oo kalena aynu ku darno waa min xadiidi cabdullaahi ibnu daylami ayaa waxa uu yidhi dakhaltu waxaan u galay calaa cabdillaahi bni camar bni alcaas alsaxaabiy aljaliil ayaan u galay marka cabdullahi delami waa taabici waxaan u galay buu yidhi ninka la yidhaahdo cabdullaahi bni camar bni caas ayaan u galay faqultu waxaan ku yidhi innahum yazcumuuna ay annaas dadku waxay sheegayaan annaka taquulu inaad adigu odhanaysidoo dadkii u sheegaysid ashaqiyu man shaqiya fii badni ummi qofka shaqigaa oo ahlunaarka ah waa kii isagoo uurka hooyadu ku jira naar loo qoray wasaciidu man sacida fii badni ummi kan saciidka oo ahlu jannahana waa kan uurka hooyadii markuu ku jiray janno loo qoray saasay sheegayaane maxaa ka jira bal waran waa su-aal uu weydiinaya arrintaa ma sax ba saasay dadku sheegeen inaad tiri fa qaala waxa uu yidhi saxaabigii cabdullaahi bni camr ibni caas laa uxilu liaxadin yakdibu calay ma u bannaynayo qof inuu aniga been iga sheego walaakin ay caam macnaha caam ahaan aniga waxaanan odran in la iga yidhaahdo ma rabo walaakin samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nebiga ayaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam oo odhanaya khalaqa allaahu in allaha tacaala khalaqa khalqahu fii dulmatin ilaahay wuxuu ku abuuray khalqigiisii meel mugdiya marka ma khalqigoo dhan baa mise aadam iyo duriyadiisii baa laga wadaa allahu aclam markuu meel mugdiya ku abuuray fa alqaa min nuurihi nuur ayuu ku dul riday khalqigii faman asaabahu min daalika ay nuurkaasi qofkii uu asiibay maalintaas ihtadaa adduunka markii la keenay caalamu darrigaas qofkii hanuun loo qoray oo nuurkaas helay waa hanuunayaayo jidkii xaqa ah oo ilaahay raalliga ka ahaa buu ku toosayaa waman akhda'ahu qofkii nuurkaasi seegay oo mugdigiisii ku jirayna adduunkana mugdi buu ku jirayo dalla waa dhumaya ee adduunkana waxa uu ku jirayaa mugdigaas sidaa daraaddeed marka nuur ma helayo marka muxuu tilmaamayaa waxa uu tilmaamayaa waqtigaas in dadka ahlu janno iyo ahlu naar loo kala qoray oo xadiidkii horeu la macnay xadiidkana imaamu axmed iyo tirmidi iyo xaakim iyo ayaa warinaya sheekh albani raximah allahu tacaala saxiix aljaamic sagiir ayuu ku saxiixinayaa kun iyo toddoba boqol lixdan iyo afar iyo silsilata axaadiid asaxiixa kun iyo lixdan iyo afar raqamka ayuu ku takhriijinaya axaadiidtan marka waxayna tusayaan labada axaadiid axaadiid kaloo aan sheegi doonana waa ku kabi doonaa waxayna tusayaan mas'alatu alqadaa waalqadar qof walba in loo qoray maalintii caalamu darri la joogay oo waxa weeye intaan nebiyullaahi aadamba la keenin waxa weeye lana wax dhalin in durriyaddii oo dhan laga soo saaray waxa weeye dhabarkiis xadiidkan marka xadiidtan waxay tilmaamayaan in garbihiisa laga soo saaray ayay tilmaamayaan aayadda aynu sheegi doonno iyo xadiida aynu sheegi doonnona waxa uu tilmaamayaa dhabarka in laga soo saaray sidaa daraaddeed marka ma laba waqti inay tahay oo laba xilli kala tahayna daahirka adiladu saasay ku tusaysaa inay isku waqti tahayna way dhici kartaa marka horta tan aynu dhammayno halkaa caalam markii la joogay oo nabiyullaahi aadam garbihiisa laga soo saaray janno iyo naarna loo kala xukumay axaadiid badan baa caddaynaysa alqadaa waalqadar in qof walba ilaahay wuxuu u abuuray marayo oo xadiidkii asaadiqu almasduuq oo macruufka ahaa oo cabdullaahi bni mascuud oo ka sheekeynayey qofka ilmaha marka uurka hooyadii lagu abuurayo waxa uu yidhi markuu boqol iyo labaatan habeen joogo thuma yursalu إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات إنه قرأ بكتب أربع كلمات وحاكم ذا شقي أو سعيد سيدة أجشيسي عمل كيسي لو قريو باليري شقي أو سعيد مش شقي بقى أيان درنا أو نار جلية مسوا سعيد أهل الجنة أو جنة جلية حديثك صحيحة وواضحة أي عضينية sidoo kale axaadiid badan buu nebigu markuu ku tilmaamay saxaabadii uu u sheegay ayuu waxa uu ku yidhi waxay ku yidhaahdeen rasuulka ilaahow fa fiima alcamal idan maxaan camalka u samaynaynaa haddii qof walba wixii loo qadaray uu marayo markaasuu nebigu wuxuu yidhi icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliqa lah camal sameeye qof walba wixii loo qoray baa loo fududaynayaa idinkuma ogidin wax laydii qoray waa cilmi geyb sida aynu ilaahay u rumaysannahay oo aakhiro u rumaysannahay bay cilmi geyb inooga tahay wixii la inoo qorayna ma ogin laakiin maxaa laynaga rabaa alqadaa waalqadar inagu ma ogin laakiin waa rumaynaynaa in wax la qadaray laakiin waxaanu leenahay maxaa layna amray sharcan qofkii ka soo baxa oo u hoggaansama wixii sharcan la amrayna hadda ilaahay wuxuu u fududaynayaa wixii loo abuuray qofkii diida oo khilaafana waxay ku tusaysaa in wixii loo qoray oo waxa weeye ku socdo oo naar loo qoray waxay kale axaadiid kale tilmaamayaan ina arajula layacmalu bicamali ahli ljanna waxa uu qofku camal samaynayaa camalkii ahlujannada ilaa uu jannadii iyo isagii markaa geeridiiba jannadiiba ay ka xigto ilaa diraacun dhudhun wax camala oo in yar hadduu joogo geeridiisibaa imaanaysa waa dhimanayaa jannuu geli lahaa hadduu camalkaa wanaagsan ku dhinto fa yasbiqu calayhi alkitaab markaasuu isbeddelaya fa yacmalu bicamali ahli annaar fa yadkhulaha camalka ahlunaarku la imaanayaa ama waa ridoobayaa ama kufri buu la imaan ama camal xun buu la imaan oo naar loogu khatimo inama alacmaalu bilkhawaatiim waatuu yii nabiga calayh salatu salaam dhinaca kale mid baa wuxuu samaynayaa camal xun camalka ahlunaarka markuu waktigii dhow yahay baa ilaahay soo hadaynayaa waa toobad keenayaa waa islaamayaa waa wanaagsanaanayaa camalkii ahlujannaduu samaynayaa wuu ku dhimanayaa fa yadkhulu ljanna idan waa alqadaa walqadar marka masaladaas marka axaadiidtaasi waxay tilmaamaysaa in qof walba wixii loo qoray markii la joogay halkaa nabiyullaahi aadam dhabarkiisa laga soo saaray duriyadda ilaa qiyaami saaca saana loo kala xukumay qaybta labaad allah subxaana wa tacaala aayad buu ku tilmaamay fii suurati alacraaf وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلهي وحا كسو صاري نبي الله آدم عليه السلام ذريتيسي أيو دبركيسا كسو صار تفسير كواجرا علماء قار أورنيسا ذريتا لغسو صاري لكن قولك إنه هذا أنه دونينه وأنه مرينا وحويه in nabiyullaahi aadam calayhi salaam dhabarkiisa laga soo saaray caalamu dharri baa la yidhahdaa ama cahdu dharri oo ballan laga qaaday waxaana fasiraya oo arrintaa caddaynaya xaggee bay ahayd markaa waxaa fasiraya meesha ay ahayd oo ballantaa lagaga qaaday cabdullaahi bni cabbaas radiallahu canhu xadiid saxiixa ayuu ku tilmaamaya oo nebiga uu ka warinayo qaala rasuulu llahi sal ly salam allah subxaana wa tacaala waxa uu ka soo saaray buu yidhi durriyaddii nabiyullaahi aadam dhabarkiisa ilaa qiyaami saaca iyagoo oo ah ka darra sida quraanjada yarta ah oo dhowracasada la yidhaahdo oo yaryarka ah oo kale ah ayuu ka soo saaray binacmaan meesha la yidhahdo waa carafa bicarafa bartaa aadam oo taagan carafa ayuu kaga soo saaray buy fa nahara bayna yaday hortiisuu ku fidiyey allah subxaana wa tacaala aadam hortiisuu ku fidiyey halkaa markuu ku fidiyey markaasuu allah waxau yidhi alastu birabbikum ma ahay alastu birabbikum rabbigiinna miyaanan ahayn qaaluu bala shahidna waa ka markhaanti kacan idan aayaddaas iyo xadiidkaas oo xadiis saxiixa oo imaamu axmed iyo xaakim ay warinayaan haythami uu ku tilmaamayo mujmac zawaa'idka rijaalu axmed rijaalu saxiix sheekh axmed shaakirna uu saxiixinayo xaakim uu saxiixinayo waxa uu ku tusayaa in uu waxa weeye nabiyullaahi aadam calayhi salaam duriyaddii ka farcami lahayd dhabarkiisa in laga soo saaray qowlkaa marka in aayadda saa loo fasiro culummo badan baa u nusraysay oo waxa weeye min duriyatihim ay duriyati aadam min duhuurihim ay min dahri aadam lagu fasiro waxa adwaa ulbayaanka ayuu aada uga hadlayaa maxamed amin ashanqiidi shawkani culummo badan ayaa sidaa ku fasiray oo ku tegey xadiidkuna saasuu caddaynaya oo xadiidkuna waa saxiix idan halkaa waxay inooga caddaatay marka oo khulaasatul qowl uu yahay nabiyullaahi aadam calayhi salaam allah subxaana wa tacaala markuu abuuray duriyaddiisii ka farcami lahayd waa la soo saaray waana la tusay oo hortiisaa la soo dhigay marka ama meeshaasi ha ahaato carafa ama ha ahaato waxa weeye maaragtay jannadii iyo halkaas in la joogaye kolley waxay axaadiistu caddaynayaan in duriyaddiisii dhabarkiisa laga soo saaray janno iyo naarna loo kala xukumay ayaa caddaynaya waxaa kaloo sii ayiidaya xadiidkii al-israa waalmicraaj markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeya samada nabiyullaahi aadam uu ku sii maray samada toddobaad samada koowaad uu ku sii maray samaa dunya ayuu waxa uu yidhi markaan sii marayey ayaa waxaan arkay buu yidhi aadam oo halkaa igu soo dhowey aan salaamay dhinaciisa midigta hadduu fiiriyo waa qoslayaa waa farxayaa hadduu dhinaciisa bidixda fiiriyana waa naxayaa waa bakaa waa ooyaya markaasuu jibriil u sheego wuxuu yidhi dhinacaa midigta markuu fiiriyana wuxuu arkayaa duriyaddiisii ahlu jannaha ahayd markaasuu farxaya dhinacaa bidixda markuu eegana ahlu naarkiibuu arkayaa wuu naxaya idan waxaanoo dhan isku soo duuduubo waa alqadaa waalqadar waxa weye qof walba ilaahay wuxuu u qadaray ayuu marayaa qof seegayana ma jiro laakiin caqiidata ahlusunna waaljamaaca miithaaqdaa way sugayaan oo way oggol yihiin caqiida daxaawiyaha xataa daxaawi wuu ku sheegayaa oo waxa uu leeyahay waalmiithaaqu xaqun waa xaq buu leeyahay in ballantaa laga qaaday duriyaddii nebi aadam ilaa qiyaami saaca wixii imaan lahaa oo dhan ayaana ballantaasi ku dhacday laakiin culummadu waxay leeyihiin taasi marka ballantaa ka bacdi waxaa loo soo diray nebiyadii iyo rususha inay ballantaas dadkii u tajdiidiyaan oo u cusbeenayaan oo ay yidhaahdaan war allah waa kii ida abuuray miithaaqdana idaka qaaday oo caalamu darri iday yidhi alastu birabbikum oo ad tiraadeen qaaluu bala ee rumeeya waxaan kalena faraha ka qaada sidaa daraaddeed baa arkaysaa fidrada saliimka ah ayaa tilmaamaysa kullu mawluudin yuuladu cala alfidra buu nabiga calayhi salaatu salaam ilmo kasta waxaa lagu dhalay fidrada ee fidratulislaam islaannimuu ku dhalanayaa xataa ilmaha gaaladu waxay ku dhalanayaan islaannimo marka hore ayay ku dhalanayaan fa abawaahu yuhawidaanihi ow yunasiraanihi ow yumajisaanihi waaridka aabbihii iyo hooyadii ayaa ama nasaare ka dhigaya ama yahuud ka dhigaya ama mushrikiin iyo majuus ka dhigaya waa kuwa dabka caabuda idan halkaa marka waxaa inooga cad inay waxa weeye xaqiiqadu ay tahay alqada walqadar marka insha allahu tabaaraka wa tacaala halkaas ayaan mabxadkii axaadiidtana uga gudbaynaa waxaynu u gudbi doonaa marka insha allahu tabaaraka wa tacaala mas'aladii oo waxa weeye khalqi aadam waynu qodobayna marka aayadihii waa kasoo gudubnay axaadiidtiina waa kasoo gudubnay in badanna waa inoogu imaan doonaan axaadiid kale qodobada dhexdooda ay ku imaan doonaan iyo aayadaba marka insha allahu waa halkaasaan ku tafsiirinaynaa oon qodob qodob u sharaxaynaa mana dheeraynayo insha allahu tabaaraka wa tacaala waqtiga aad baan usoo koobayaa oo waa khulaasa arrintan maadaama horay casharadii hore ay dheeraayeen kuwan waa gaabinaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin